degmada boocame xilligii dayta waxaa ka da-ay roob yar oo aan badnayn waxaa isugu soo guuray shan gobol sanaag hayland karkaar garoowe sool shantaa gobol iyo degmooyinkoodu degaan boocame dhinacay doyay hawdiyo nugaalbare ayay soo galeen waxaa halkaa ka baxay haddii xooluhu markii hore jiilaannimaba iska ogolaayeen oo qoriya wax ka helayeen iyo wixii soo baxayba way israaceen waxaa la gaadhay xilli aan wax madow iyo wax catoonna laga heli karin xooluhu iska dareeraan wixii nooli wixii kalena iskana soo hoydaan waxaa la gaadhay dhimasho xoolaha ah inaan been sheego ma rabee dhimasho aan laga sheekayn karinoo xoolaha oo ah dadkii soo hayaamay baa ugu ba yacni ugu dhibaato badan marka waxaad moodaa in baraka yacni mataqaana dee qaxooti inuu ka bilowday qaxooti baa ka bilowday baan odhan karaa sababtoo ah nin wixii uu haystay cad iyo caano aan midna ka heli karin baa aada ugu badan mana garan kartid dhulka miyiga ahi inaad magaalo ku jirtid iyo inaad miyi ku jirtid sababtoo ah meel ummadi ka dhiman tahay baadan indhaha saarayn dad iyo duunyo laakiin waxaad kala garanaysaa aqal soomaaliya inaad ku dhex jirtid iyo daara iyo inay daara tahay baad kala garanaysaa
gurmad baa jiray dhinaca abaaraha oo puntland ay ku dhawaaqday oo iyo dad kaleo iskood isu xilqaamay wax la gaarsiiyey degmada iyo dadkaas reer guuraaga ama jiraan nimankii sanaa ka soo guuray nimankii sanaa kasoo guuray baabuur raashinah oo galbeed ka yimi baa dabaso yaa loo keenay oo loo qeybiyey dadkii degaankaa loogu dhiibay iyagaana loo qeybiyey cid kale lagama siin laakiin cid kale oo gargaar aadaminimo u keentay ma jirto cidda raashinka keentay oo gargaarka ay u qaybisay waa kuma
waa galbeed baan ku idhi malaha dee maamulka galbeed hargeysa ka jira somalilan baa ka wadaa somalilan baan ka wadaabaa baabuur raashina u keentay dadkii kasoo guuray sanaag boocame waxay hoos timaadaa puntland dabcan in somalilan ay raashin mucaawinaha keento maxaa keenay maxaa la odhan karaa lagu sifayn karaa dadka haddii xitaa irsaa-il waxaa uga yimaadaa dadku waa qaadanaya duruuf baa ku kalifasa laakiin waxaa runa waa puntland boocame puntlandna gargaar aadaminimo weli kama soo gaadhin
waaya ugu dambeyntii muxuu yaha baaqiinu degmada boocame odayaashii haddaa tihiin
baaqayagu waxa weeye dowladda puntland oo aanu ka mid nahay oo dhisanay annagu markii wacyigii ay uu keenay dowladdii soomaaliya meesha ka baxday dowladdii aanu dhisanay ee puntland waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa si si dowladnimoa oo si maamula oo si ehelnimo ah oo si islaamnimoa waxaan ugu baaqayaa dadka ha loo gurmado ha loo gurmado oo ha loo gurmado waxaa intaaba kasii xoog badan waxa weeye oo ka culays badan dadku hawd iyo nugaal baa layahaa nugaasha wixii gaari karaa biyay ka helaan laakiin hawdka biyihiisi way go-een wadooyinko loogu dhaami jirayna way go-een marka waxa weeye dadka hawdku meeshii biyo loo marin lahaabaanba jirin haddii aan aftar wiigga dhexdiisa wax laga qabanna waxaan leeyahay xaaladdu waxay gaadhaysaa meelaan waxba laga qaban karin waxaan ugu baaqayaa ummadda ummaddaa ka dhalatay oo dal iyo debadba meeshii doonto ha jirto iyo dadka kaleo ehelkaa iyo islaamkaba dadkaa iyagaa tacwiid in loo fidiyo waxaana odhan karaa dadka aan ka hadlayaa waxa weeye ugu dhibaato badan oo xoolahoodiina dhinteen dadkoodana aan odhan karo dhimashuuba bilaabi rabaa waxaa weeye dadkii hayaanka ku yimi waxaa ugu roon qof melakumood helo mooye dee haba la ha la barakiciya dadkii degaanka loogu yimi waxaan ugu baaqayaa ummadda islaamka oo laga yaabo inay codkaygaa dhegaysato dadkaa anigu aan soo arkay oo aan afkaa warkaa ka bixinayo sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan in loogu soo gurmado ilaahay baa gurmade ciddii shaqo loo diro ciddii shaqo loo diro waxaan odhan lahaa ciddii shaqo loo diro ama ha ahaato wax dadka loogu sii dhiibay ama ha ahaato dee nin shaqo loo diray sidaanoo kaleba dabagal ha lagu ahaado oo xisaabtan ha jiro in wixii meeshii wixii loogu talagalay uu tegey iyo inuusan tegin shaqadii in la qabtay iyo inaan la qaban